ismiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ololaynta aad iyo aad ayuu uga xun yahay dhibaatada meesha ka dhacday waa masiibo rabbaani ah waxaan leenahay ilaahay intii ku dhibaataysan ilaahay naxariistiisa allah ugu deeqo ayaanu leenahay sidoo kale waxaan uga xunnahay dhibaatadaas ee soo nonoqotay muddo badan sanooyin badan ee fatahaadda webiyada aan weli ilaa hadda wax aan laga qabanin waxaan u aragnaa inay tahay nasiib darro aad u weyn ceeb aad u weyn fadeexad aad u weyn qaranka hayst sababto waxay tahay qofka muslimka inuu hal mar dhowr jeer hal godle lagu qaniino ma ma farayo diinteena sidaa darteed waxaan leenahay arrimahan inay soo nonoqdaan ummadda soomaaliyeed ha ka tashadaan webigaadan maalin kastaba dad soomaaliyeed hantidooda iyo naftooda ay ku weynayaan wax qaranka soomaaliyeed sharaf iyo karaamad u ah ma aha aan leenahay soomaalidu intay iskugu yimaadaan arrimahan webigaada fatahaaya ha ka tashadaan ayaanu leenahay waa sanad kastaba in ay deg u weyno hantidooda ku waayaan caalamkina niga maqlaan inay fataxaad jirto waa noo ceeb midaas ayaan u soo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed iyo qarankaba tan kalena waxaan leenahay ha loo gurmado hiil iyo hooba wax alla wixii la heli karo in loo gurmado dadkaas xaq bay u leeyihiin ha loo gurmado midaas ayaan leenahay sidoo kale caalamkana waa ka odsan in garab nagu siiyaan dadkaas taageeradooda iyo inaysan fataxaadda sanad dambena ay nagu soo noqonin taageero nagu siiyaan dhqariiriyada webiyada in ay mar kastaba lagu dhibaatolaguhay sidaas ayaanu ka odsananaa caalamka fatahaadan beledweyno idil ay saamaysay boqolkiiba sagaashan dadkii ay barakaceen ilaa haddan aanay jirin cid gurmud la gaartay marka maxaa looga baahanya baasleedahay shacabka soomaaliyeed xilligan oo kale maadaama dadka soomaaliyeed looga bartay in ay sacaawiyaan oo xiliyada dhibaatada ay jirto horta xilli adegaa lagu jiraa guud ahaan soomaalida dhibaato badan ayaa haysata dhinaca siyaasadda dhinaca abaaraha iyo hadda waxaa ku soo kordhay dhinaca amniga iyo fatahaadda hadda jirto marka waa u garaabaya ummadda soomaaliyeed inay ariiri weyn ay ku jiraan iyadoo saas ay tahayna waa lagu qasban yahay in markaas garab laysi siiyo oo marka wixii taagan oo laba dara mid doono ayay taagan tahay in loo gargaaro dadkaas oo hadda fatahaadda webiyada ay dhibaatada ku gaareen in loo gargaaro number one laga dhigo mudnaanta koowaad laga dhigo waa odsanaynaa waa odsanaynaa waa odsanaynaa haddaanu nahay xisbiga silnaanta ammaanka iyo midnimo ololaynta samo